إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinnaba ku soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan si weyn ayaa maanta looga ciiday gudaha dalka soomaaliya si gaar ah goobaha ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin madaxweynaha puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday hoggaanka sare ee dowladda federaalka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ummadda ugu hambalyaysay munaasabadda ciidul fidriga idaacadda alfurqaan ayaa caawa baahin doonta barnaamij ka hadlaya munaasabad loo sameeyey barnaamijka xuruubu saliibi ah ee ka baxay idaacadda bishii la soo dhaafay mu'asasada asxaab ayaa si cajiib ah u falanqaysay weeraradii waaweynaa ee xarakada shabaabulmujaahidiin ka fulisay kenya iyo belidoogleh oo ka tirsan dalka soomaaliya halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسقي الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم ogeysiis muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay qabatay xaflad heer sare ah oo gunaanad u ahayd barnaamijkii taariikhda alxuruub saliibiya ما أشبه الليلة بالبارحة عاو حلي وأكا حلي عاو إسو أكا marka dhacdada hadday isku mid tahay dagaalkii waa dagaalkii fashilka waa fashilkii abaartu waa abaartii aaranka waa aarankii marka ataariikhu yuciidu nafsahu marka insha allahu tacaala barnaamijkaas taariikhda iyo barnaamijyada ay idaacaddu daysay ama hadda walaalkii iga horreeyey ka hadlay waa wax muxuu ahaaye een munaasib u ah ummadda muslimiinta ah dagaalka amar markii iyo ee dadka meel geedka qabaa'ilada soomaaliya ruugda ma inshal baha doonaana dadka bulshada managa doona dad oo baaldahab ku gala doona dadna managa doona dad oo dhib walba ahayna sidii waagii dagaalkii Uxud oo waag- waagaastay amal waxaan iskuulada gaalada iyo jaamacadu ku soo barannay waxaa taariikhdan lagu bari jiray dagaalkii koowaad adduunka bamkii hiroshima lagu dhuftay nagaasi dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay hitler iyo mussolini war waxaana hadda aad sheegaysaanba xuruubu saliidiya aniga haddaaba iigu horraysaba idaacadda alfurqaana ka faa'iidaysahayaaba raggeenna hore waa is yaqaanaan kolley waxaana shaqo ku lahayn war aniga ma- maraykan bamgareey iyo awooddiisu maxaa lee barayaa aawa taariikhdeeda aniga waxaan noogu sheekayn jiray daayo da- eh, bini aadamku inuu asalkiisa daanyar ahaa kabacdina uu isbedelay oo marba isbedelay kor u kacay kor u kacay kabacdi uu bini aadan noqday taas ayaa lanoogu soo bari jiray iskuulaadka wax taariikh islaama aan ku soo qaadanay ma jirto marka baaraka allahu fiikum xuruuba saliibiya allaha barakay idaacadda alfurqaan wax weyn bay soo saartay waxaa ilaahay mahaddiis ah iyadoo idaacado islaami hadda ay noo yimaadeen gaar ahaan idaacadda alfurqaan oo muddo fara badan hadda deegaamo badan oo walaayooyin ka tirsan ay ka furan tahay wararka loo baahan yahayna ay isugu soo gaarsiinayaan sida tin oo cajiin laga siibaay camal warka adduunka daafiis ugu dambeeyey isagoo dhab ah xaqiiqda ka sheegayiin waa aad bay ugu mahadsan yihiin waxay kaloo ku mahadsan yihiin sida aad la socotaan qof walba isagoo gurigiisa jooga ninkii owl waxaan wax baran jiray ninkood masaajidka tago oo kitaabkiisa qaato oo sheekha ku xiran hadda nin walba iyo cunug walba iyo islaam walba gurigeeday sheekh ku noqotay dagaalkii uu qaaday oo uu saylac ka qaaday sini sini baa la dhihi jiray asaguu ku tagay guduudkii waa tii uu baray gurunja cayriina golyay maalintaan idhi darkii inuu galaan sheegay geedkaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegay gulufkii colaadaan ku dhigay kufriga in lagu go'aan sheegay u fiirso aslam sida ditoorka iyo raggii hore ay ka shanqariyeen ee maaragtay wax ku soo bartay tacliintii waana la aftir dhumiye haddaan nahay dadkii wax bartay laakiin insha allahu waa aragtay ditoorka iyo anigii rag nala mida ilaahay baa istidraagna siiyey waa ka daba tagna daba tag ditoorka hadda wuxuu yidhi haddaan ba anugu baranayaaba taariikhda maalmaa la mid baan xafladda oo lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada aqoon-yahanada ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada islamarkaana laga jeediyey khudbado laguna soo bandhigay talooyin dhaxalgal ah ayaa waxaan idiin soo baahin doonaa caawa saacaddu markay tahay sideedii iyo barkii ama laba saac iyo barkii fiidkii insha allah لننتجي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم قد أكملنا الحلم والقلب تمايلا في ابتهاج وشدا يا غلوة الروح وضوء البسمة أنتما سارات وميسون سرور تميسا بأجمل يوم يفيض شوقا لكما بذل وإخلاص
warkii oo dhammaystiran xarakada shawal mujaahidiin ayaa ummadda ugu hambalyaysay munaasabadda ciidulfidriga kelimad uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakatu shawal mujaahidiin waxaa noo soo koobaya waryaheena salmaan axmed الشيخ علي محمود راجي شيخ علي دير afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo saameyn leh taasi oo dadka muslimiinta ugu hambaliyeeyey bilashada bisha shawaal ee ciidulfitr almubaarak ugu horeyn wuxuu sheekha hambalyada ciidda la wadaagay guud ahaan ummadda muslimka ah hogaanka jihaadka caalamiga iyo mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka isagoo soo hadal qaaday xaaladaha ka jira wilaayaadka islaamiga waxaan marka hore ummadda islaamka oo ay ugu horreeyaan umarada jihaadka ee ku kala sugan suquurta kala duwan ee caalamka iyo halyeeyada mujaahidiinta dhammaan u diraya salaan iyo tahniyad anigoo ugu hambalyaynaya ciidda barakaysan ee inoo dhalatay allahna waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo siyaamkii qiyaamkii tahajudkii taraawiixdii salaaddii sadaqadii jihaadka ribaadka istishaadka tadxiyaadka iyo dhammaan acmaashii suubanayd ee aan qabannay waxaan waddan muslimka ah dhammaan leenahay taqabbal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal waxay ciiddan imaanaysaa iyadoo allah subxaanah wa tacaala mujaahidiinta ku mannaystay guulo fara badan oo aan la koobi karin haddii ay ahaan lahayday guulaha fagaaraha dagaalka buuxinta dhufaysyada islaamka iyo furumaha jihaadka xoojinta ammaanka wilaayaadka islaamiga ah musaalaxada qabaa'ilka walaalaha ah nashrinta dacwada towxiidka u adeegitaanka bulshada muslimka ah dardargelinta waxbarashada kobcinta heerarka tacliimta iyo waaninta iyo wacyigelinta bulshada muslimka ah jihaadku maantay wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu mujaahidiinta makaniyey dhul aad u ballaaran kaas oo uu haddana waafajiyey inay ku maamulaan shareecada islaamka wuxuu sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo hadal qaaday weeraradii waaweynaa ee lagu beegsaday maraykanka iyo raggii fuliyey allah subxaanah wa tacala waxaan weydiisanaynaa in geesiyaashaas maraykanka gelgelay dhiiggoodana ku waraabiyey koryeelidda kelimadda allah inuu shahaadadooda ka aqbalo jannatu firdowsana ka waraabiyo wehelna uga dhigo ambiyada sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta mujaahidiintana dhammaan waxaan ku boorinaynaa inay ku daydaan walaalahaas una diyaargaroobaan inay cadowga xeryahooda ugu daataan goortii loo baahdana soo boodaan oo booskooda ay buuxiyaan waxaan halkan salaan gaar ah iyo hambalyo diiran uga diraynaa dhammaan geesayaasha towxiidka geeska afrika muhaajiriin iyo ansaar intaba kuwaasoo dhiiggooda ku bixinaya difaaca diinta allah subxaanah wa tacaala iyo koryeelidda kelimaddiisa waxaan salaamaynaa mujaahidiinta muraabidiinta ah ee ku sugan furimaha kala duwan ee jihaadka kuna kala teedsan laga bilaabo goolis ilaa iyo laamu iyo mandheera waxaan salaamaynaa fawaarista amniga ee ku howlan dagaalka iyo beegsiga madaxyaweynta kufriga ee muqdisho iyo magaalooyinka kaleba ku sugan waxaan salaamaynaa wulaadda iyo ducaadda iyo halyeeyada iclaamka ee ku howlan taxriidka muslimiinta bidhaaminta xaqa iyo ka hordagga baadilka saliibiyiinta iyo murtadiinta dhammaanna waxaan leenahay allah subxaanah wa tacaala camalkiina ha idinka aqbalo diintiisana ha idinku ciseeyo calankiisana ha idinku kor yeelo cadowga soo duulayna gacmihiinna allah subxaanahu wa tacaala ha ku cadaabo fariin kulul oo ku socota dowladda maraykanka ayuu sheekh cali dheere jeediyey wuxuuna xusuusiyey in duulaankooda uu ku dambayn doono fashil gaalada saliibiyiinta ah ee maraykanku u horreeya waxaan leenahay kuwii idinka horreeyey oo idinka awood cudud iyo caqli badnaa ayaa ficillada aad maanta ku kacaysaan horey ugu kacay waxna kama aysan faa'idin oo allah subxaanahu wa tacaala dhammaantood wuu halaagay idinkuna waxaad maanta haysaan dhabbihii iyo masiirkoodii ma jiro faldembiyad ummadihii hore lagu halaagay ilaa waad la timaadeen waana ka badiseen haddii aydan ka waantoobin oo allah subxaanahu wa tacaala u toobad keeninna halkii ay ummadahaasi ku dambeeyeen ayaad idinkuna ku dambayn doontaan in sha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala alam yarow kam ahlagnaa min qablihim min qarnin makkannaahum fi lard makkannaahum fi lardi maa lam numakkin lakum وأرسلنا السماء عليهم مطرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال عز من قائل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اللهنا waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ciqaabka ku siyaadiyo jamcigoodana kala fadhiyo cadaabna dusha kaga faydo foolkaano lafahooda feentana iyo fatahaado aan kala go' lahayna ku furo furuq dilaa'a iyo fayras aan dawo lahayna allah subxaanahu wa tacaala uu ku faafiyo oo uu ku sallido qaala allahu tabaaraka wa tacaala rabbana adbis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim muslimiintana allah subxaanahu wa tacaala ha ka xifdiyo meel kastoo ay joogaan ugu dambayntii wuxuu sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab jeediyey dardaaran muhiim ah oo ku socda walaadda maamulada islaamiga ah isagoona ugu baaqay inay ka shaqeeyaan wanaagga muslimiinta allahna uga cabsadaan muslimiinta ay mas-uuliyiinta u yihiin si gaara wulaadda heer wilaayo iyo heer degmo ama tuulo waxaan u dardaarmaynaa inay allah subxaanahu wa tacaala uga cabsadaan muslimiinta hoostooda ku nool danahooda iyo masaalixdoodana ay ilaaliyaan uguna sabraan wixii aan shareecada ka hor imaanaynin una khayr biiraan intii tabartooda xadgudubna ay ka ilaaliyaan iskana jiraan waciidkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam qaala sala allahu caleyh wasalam maa min amiirin yaryi amra lilmuslimiin huma laa yajhadu lahum walaa yansax ilaa lam yadkhul macahum aljanna rawaahu muslim waxaad dhammaantiin ciidan iyo wulaadba ku jirtaan waa jihaad fardu cayn ah waxaad gudanaysaanna waa waajib cayni ah sida soonka iyo salaadda waxaad difaacaysaan waa kitaabka allah subxaanah wa tacaala iyo shareecadii rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalama marka ha ku kadsoomina tirayaraantiinna iyo taakula la'aantiinna ama tiknolojiyada iyo tirabadnida cadowgiinna cilmi maaha kaa tamar badni iyo tiir biraan ahaye ninbatiisu waa dhimantahoo toogabeel ma lahe sawaariq nin taabiyiya ninkii toorri bira haysta ninba tuu awoodaba dil waa isugu tegayaane naftu waa tuqura oo ma jiro taajir harayaaye kelimadan uu jeedinayo sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la baahiyey goordhow waxaana ay ahayd kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysa iminkana waxaan gudageli doonnaa warar ku saabsan ciida dalka soomaaliya ayaa maanta si weyn looga ciiday si gaar ah wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya xarakada shirmujaahidiin ayaa xalay fiidkii iclaamisay in maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga markii bilashada bisha shawaal laga arkay meelo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya sida jubbooyinka baay iyo bakool gado iyo shabeellaha dhexe durbadiiba dadku waxa ay isugu hambaliyeeyeen munaasabadda ciidulfidriga markii la baahiyey bayaanka ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin dowladda federaalka ayaa ku horkuftay shacabka markii fiidkii ay u sheegtay in maanta la dhammaystirayo soddonka ramadaan islamarkaana maalinta koowaad ee ciidda ay tahay maalinta axadda iyadoo raacaysa dowladaha qatar sacuudiga ah kuwaasi oo cilaamiyey in ciidda ay tahay maalinta axadda ee brito dad badan oo baraha bulshada wax ku qora ayaa arrinkaasi si weyn u cambaariyey iyagoo sheegay in wax lala yaaba ay tahay in dowladda federaalka ay ku xiranto dowladahaasi islamarkaana aysan dhag jalaq u siin dadka soomaaliyeed ee arkay bilashada bisha shawaal waxaana taasi ay keentay in baraha bulshada aad loogu dhaliilo dowladda saq dhexe ee xalay ayaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo ah wasiirka awqaafta waxa uu ka soo muuqday tv-ga dowladda isagoo halkaa ka sheegay in sabtida maanta ah ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga dhanka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya si weyn ayaa maanta looga ciiday waxaan gudageli doonnaa warar ku saabsan ciidda wilaayaadka islaamiga ah waxaan ku hormaraynaa shabeellaha hoose sidii looga ciiday si gaar ah kunya barow waxaa warbixinta noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ka kooban rag dumar caruur iyo ciroole ayaa saaka isugu soo baxay fagaaraha sayid maxamed cabdulla xasan ee deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose muuqaalka fagaaraha ayaa ah mid ay indhuhu soo jiidanayaan cagaarka iyo dooga kala duwan ee ka baxaya awgeed jawiga garoonka saakay aad ayuu uga qaboobaa kubii hore roob aad u neeco udgoon ayaa dadka ku dulda'ayay iyadoona dhulka uu ahaa mid uu cooska isqabsaday takbiirta iyo xamdinta allah ayaana in muddo ah garoonka ka socotay muddo kadib imaamka ayaa soo xadiray iyadoona halkaas ay muslimiinta ku tugteen laba rakaco uu inoo jideeyey rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
markii salaada laga baxay imaamka ayaa halkaas ka jeediyey khudbad cajiib ah oo lagu soo hadal qaaday mawaadiic kala duwan oo ugu wen yahay hardanka ka dhexeeya muslimiinta caalamka gaar ahaan alqaacida oo ay qayb ka yihiin mujaahidiinta al-shabaab iyo maraykanka oo taxaalufkiisa wataa عيدنا السعيد جاء بالتهاني والهنا فافرحوا ولتسعدوا واضرحوا ثوب الشقاء ترسم الافراح وجها باسما مثل الضياء تسعد الافراح نفسا طالما كانت عنا شاركوني فرحتي في الصباح والمساء دون ذكر المآسي دون تعداد البلاء اتركوا يومي وديعا أختفي وسط الفضاء أحذف الماضي كما أحذف الآتي سواء وليكن ما عودت بعده الأيام جاء فهنيئا لكم العيد intaas kadib qaar ka mid a muslimiinta ku ciiday garoonkan ayaa alfurqaan uga warbixiya dareenkooda farxadeed magaca qaadamo hay halkay ku sugan tahay maasha allah kuumiya barow hay ka waran maanta saa u ciideen maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay munaasabadda ciidulfitriga allah ayaa ku mahadsanna soo gaarsiiyey salaada maasha allah si fiican ayaa loo dukaday dadkana maasha allah aad ayay u badnaayeen alxamdulilah adi halkay ku ciid ciiddii hore kuunya leh ciiddana afra kuunya ku iidaa ciiddii hore ciiddan maxay kaaga beddelan tahay wallaahi maasha allah isku mid waaye laakiin ciiddan waxoogaa rooroob ayaa iska aa iska jira maasha allah nimco ilaahi aa maasha allah alxamdulilah yaa halkan ka salaamaysaa maasha allah dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alcamaal soo dhowow magaca bismillaahi raxmaan raxiim leyla cali haye ka waran maanta musallaha say ugu ciideen si wanaagsan maasha allah alxamdulilah allahu akbar aan leenahay ilaaha ku mahadsan ciidda hore halkay ku ciid kunya barow maasha allah ka waran marka farxadda dareenka ciidda iyo ka warbixi aad iyo aad lama soo koobi karo farxaddeenna maasha allah mia filmia waa alxamdulilaah ilaahay yaa noo gargaaray nimcaturaxmaan ilaahay mahaddiis waaye tan yaa kaa maqan cidahaaga oo halkan aad jeceshahay inaad ka salaantid gebi ahaan waxaan salaamayaa muslimiinta mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan intii maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taqabal allaahu minaa wa minkum saalix alacmaal sidaasi la mid ah ayaa dhammaan walaayaadka fagaarayaal ku yaala oo ay soo xaadireen tobannaan kun ayaa waxaa looga dabaaldegay farxadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed iminkana sida looga ciiday wilaayada jubbooyinka si gaar ah saakow waa kan maxamed cali aadan عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakowey wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u badan kuwaasoo salaada ciidda ku tugtay fagaaraha dadka oo aad ugu soo diyaargaroobay munaasabadda ciidulfidriga ayaa wejiyadooda laga dheehanayay farxaddooda ku aadan ciidda fagaaraha lagu tukanayay ayaa waxaa lagu xardhay raayada towxiidka iyo boorar ay ku qornaayeen shicaaro loogu talagalay munaasabadda ciidulfidriga dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa si aad u weyn ugu ciiday fagaarayaal waaweyn kuwaas oo ay isugu soo baxeen ugu horreyn markii aan tagay fagaaraha degmada saakow ayaa wuxuu xaalku ahaa sidan الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد degmada saakow oo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka mid a goobaha sida weyn looga ciiday waana kuwan qaar ka mid a bulshada oo aan fagaaraha kula kulmay salaada ciidda kadib asalaamu calaykum عليكم السلام يبدي ويما يد وناكسن يا Si fiican aad u ciiday.
سفيان ايه يا إلهي نكلمي الحمد لله إيد في إيد في أو- الحمد لله إلهي نكسي يا إيد يسن الحمد لله ها إيد الحمد لله إيد موارجة الحمد لله إلهي ننكر إلهي بشبشي يا كي إيد يسن الحمد لله قال الله نوجبي قال الله نوجبي cabdil warsame aad iyo aad u faraxsanaa maanta annaga waxaa dad aad iyo aad u faraxsan cabdulaahi xasan ciidan farxad maasha allah maasha allah boqolki boqol ciidana farxad maxay ku fiican tahay ciidana Ah.
beesad dhiibay sida badan dadkii dad hore dadkii ciid u hor- ku qayb galanaya ciidan kasoo qayb gala jazaaka allahu khayr ilaaha xasanaadkooda badiyay yowma alqiyaama السلام ورحمة نور محمد حسن عبد البر ما شاء الله إيدا وأنت فرد إيدا إيد أنواع ما شاء الله إيدا فرد إيدا العقل والدرجة صح. إلهي بانسي إله ولما دين الإسلام كنسس ما شاء الله جزاك الله خيرا لفين جنة على قرابة لقالنا الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته سهرة آدم دور ما شاء الله سفي عن لو إيدم أنت ما شاء الله وح في عم بين دهي وقبنا الله نوسي أديان لان وعليكم السلام اسمي يوسف صفي انا لعيد ما شاء الله وعبدا فرحت وعليكم السلام ورحمة الله magacaada ku bilaab مريم محمود فارح ما شاء الله aad bay u wanaagsan ma sha allah dadku aad u libisan oo aad u faraxsan walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta maxaa u haysaa ciidda oo u soo talagashay shicir oo soomaali ah xijaabku dabool jirkaada asturo xibnahaada qaawan hadduse ragga xaada jiifta xibraha iska xiirin dayso ha xiran dharka reer galbeedka xishoodka ha tuurin fiican xama ruuxna inaabti u noqo iilkii xawaash ibliis caradiisa aadin xumaan iyo ceeb ha doonan ku xasil diinta iyo qur-aanka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيماء أبو بكر aad iyo aad bay u wanaagsan tahay shucuurteeda lama soo koobi karo maasha allah waxay indhayga qabanayaan dad aad iyo aad u faraxsan maasha allah buraanbur mujaahidaan jeesan oo jidda hore ku jira janna ilaah doortayoo oo jaxiima nacay oo jidda horey aada jiljiilacna uu ku jirin kufri jariid gooya jakhaalkiisa dhiigga qubay ilaahow jisadooda jannaadii firdowska yeel maasha allah ummadda islaamka waan salaamayaa gaar ahaan mujaahidiinta soomaaliya gaar ahaan bahda idaacadda alfurqaan magacaada ku bilaab ibtisaam maasha allah aad ay u faraxsanahay maasha allah wax badan ay indhihi qabanay dadka aad u faraxsan waxaan salaamaya ummadda meel walbay joogta ciid wanaagsan kula caamo antum biqayr badan gaar ahaan waxaan salaamaya mujaahidiinta meel walbay joogaan dhammaan bahda alfurqaan isku duwan ciid wanaagsan kula caamo antum biqayr badan عليكم السلام ورحمة الله مأمنة صلاة عبدي ما شاء الله ورقة عيسى أنا كله إيدي مارك ما شاء الله ما شاء الله فرحت بين دريمة يا مانت الحمد لله إلهي أكون ماصل إلهي سنة أنا أقوى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaygu waa uma cabdulaahi waxaan joogaa fagaaraha maanta laga iiday maasha allah si wanaagsanaa loo iiday iyadoo walaayooyinka dhammaan la wada iiday meel kasta aan joogno dadka muslimiintana waxaa ugu baaqa muslimiinta eh inay fursaddan ka faa'iidaystaan Een, iyadoo maxay ahayd oo een, dadka gaalada dowla kushaaga ay dadkii xakumeen ee cariiri geliyeen ee maanta ayna iidaynin anka maasha allah si farxad ah aan u iidnay maasha allah maasha allah dad aad u fara badan oo aad u qurux badan indhayga qabanayeen fagaarahana ama- iyo musallaa aad u u- u buuxay xaddaaf weliba ah dadka iidihii hore ay ka badnaayeen maasha allah si aad aad aan u iidnay maanta indhaygana waxay qabanayeen een, maxay ahayd dad aad u wanaagsan oo oo shacairta islaamka muujina maasha allah waxaa uga diraa muslimiin dha- muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan aa salaanta u diraa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaar ahaan mujaahidiinta gaar ahaan dad eh, mujaahidiinta sufuufta jooga um salaama عليك سنة ورحمة الله آمين عافية ساق ما شاء الله آد بن فرحتنا درانكنا فرحة آد بن وفرحتنا ما شاء الله حيالا آد في عنا والله إن دهي قمنا ما شاء الله والله إنك تسكن ماذا هاين عيد والبا أنت وأنكو عيد دور عيد هذا أنتو كعيد ما شاء الله آد بن ما هذين برام برير بن وتلا gudiga hadalkayga baaqayga wuxuu ahaa kanyooy magumowday adiga isgaaran haye go'day gambadii xumayd geed ma kaa qabsaday shabaab iyo geesiyaal baas ma kugu dul fuuray ganacyo weyntaadii goobtaas ma lagu jarjaaray xaq waad gurataya ilaahay ma kula gembiyey gabyow iyo kaanigii gul ma kaa dhasheen oo ma ka guuglaysay meelaan gargaar lahayn habboona shabaabayo howlwadeennagii ee gaaloway hoogtayoo howsar baa ku dumay halaagi ka raaca duniyaday ka haajireen magacayga waa niisa abshir maasha allah dareenkayga aad buu u sareeyaa waxaan tahnidii ugu darayaa walaalaha mujaahidiin iyo muslimiinta dhammaan ee walaayooyinka jooga buraanbur
shabaabkaad maqashi baan ku micnaynayaa shabaab waad maqashi mooyaana maadan arag korneela sarey qaban kartan iman dajiya korneela sarey qaban kartan iman dajiya qoriga beybehey qaban wiilalkii ciyaqaan ragaan kaftamahayninba keedka ugu jira إنا رزقنا حبكم وفداكم يا مسلمين meelo badan oo ka mid ah waddamada caalamka islaamka ayaa si wanaagsan looga ciiday walow dadka ka baxsan wilaayaadka islaamiga aysan u ciidin sidii ay rabeen maadaama xayiraado lagu soo rogay awgeed kuwaasoo lagu sheegay in looga hortegayo cudurka korona أعادك الله عزا وتمكينا أعادك الله عزا وتمكينا تقبل الله منا
puntland iyo somalilan oo iyaguna xalayto wakhti hore dadka u sheegay in aysan maanta ciid ahayn ayaa ka laabtay waxaana ay ku dhawaaqeen in maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga waxaana goobaha ay ka taliyaan mulada puntland iyo somalilan ka jirin munaasabado ballaaran oo ku aadan ciidul fidriga iyadoo dadka loo diiday in ay fantasiyo sameeyaan masaajiduna ay ku dukadaan madaxweynaha puntland oo munaasabad maanta dhacda ka hadlayay waxa uu weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka si gaar ah hogaanka dowladda waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin burburinta maamulkiisa iminkana mu'asasada asxaab waxa ay si cajiib ah u falanqaysay weeraradii waaweynaa ee xarakada shool mujaadiin ka fulisay kenya iyo belidoog leh oo ka tirsan shabeellaha hoose salmaan axmed ayaa ka sheekeynaya waad mahadsan tahay maxamed daahir cali sow ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ee mu'asasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa habeenkii xalay waxay baahisay cadadka afraad ee majalada ummatun waaxida kaas oo ay mu'asasadu ku tilmaamtay inuu yahay hadiyada ciidulfitr almubaarak ee ugu talagashay dadka muslimiinta ah ee waxaa xusid mudan in cadadkaas gebi ahaantiisaba lagu soo qaatay howlgalladii waaweynaa ee alqudus lan tuhawad ama qudus lama yahuudiyeynayo ee hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida uu ku dhawaaqay ee loogana soo horjeeday go-aankii donald trump uu magaalada alqudus ee barakaysan ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda maamulka yahuudda Ee, marka majalada ummatan waaxida cadadkeeda afaraad waxay u gaar yeeshay howlgalladaas iyadoona si qoto dheer uga hadashay weeraradaas waxaa keenay hadafka iyo hiigsiga laga leeyahay waxayna mu'asasadu si gaara usoo hadal qaaday weeraradii waaweynaa ee belidoogle footin riverside ee magaalada nairobi iyo kii mandhabey ee gobolka laamu kaas oo lagu qaaday saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolkaas warkiina dhegaystayaal xilligan waa annaga inta